waxaa haatan khadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cabdifataax cabdulle cabdifataax may maqashaa aad iyo aad cabdifataaxow gobolka aad guddoomiye ku-xigeenka ka tahay toddobaadkan waxaa ka bilowday howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyada xarakada shabaab oo mid muddo ahba qaybo ka mida gobolka ka talinaysay arrimahaasi xaggee ayay marayaan
waa maasan tahay walaalkay cabdicasiis iyo raadiyaha guud ahaanba iyo bulshooyinka soomaaliyeed ee ku dhaqan maaragtay wadankaasi gobolka shabeellaha hoose waxaan kasoo galay galabta anoo maaragtay howl shaqar xamar hadda usoo gaaray waxaan hogaaminaynay oo saraakiisha aan la soconay magaalada maaragtay awdheegle hawshii lagu jiray in degmo degmooyinka afgooye iyo awdheegle la isku furo qeybo ka mid ah maaragtay degmada afgooye oo kooxdii al-shabaab ay joogtaneen laga saaro iyo siyaasi lamid ah beribe iyo mubaarak iyo guud ahaan beribe iyo mubaarak oo hoos taga degmada awdheegle aydana iyo degmadaba in laga saaro ciidankii soomaaliyeed guud ahaantooda way howlgaleen haasatan ciidanka commandooska ah oo loo yaqaano danab waxay maaragtay kasoo baxeen gobolka shabeellaha hoose qeybo kamid a iyagoo soo sameeyey socod gaaraya ilaa iyo boqol iyo konton kilometer waxayna waayeen awood ubacbac degta ama kale maaragtay iska dhicin karta oo maaragtay gobolka shabeellaha hoose kusugan oo al-shabaab ah isla markaasi waxay soo gaareen deegaano ka tirsan degmada afgooye sida mareerey sida maaragtay sabiib sida caanole sida maaragtay iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada awdheegle oo aydana maaragtay lakala yiraahdo maxaa la yirahdaa beriida ay ugu weyn tahay iyo tuulooyin kaleo beriida agagaarkeeda ku yaalo degmada awdheeglena maaragtay ay inta badan hadda faaruq tahay oo ciidanku maaragtay waxay calanka soomaaliyeed iyo calanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ka taageen wundada weyn ee la yaqaano ee magaalada beriide beriide waxay ku fadhidaa istaraatiijiyad weyn waxay ku fadhidaa maaragtay waa mid kamid ah buundooyinka ugu muhiimsan gobolka shabeellaha hoose waxay isku isku xirtaa dhulka doyda loo yaqaano ama kale dhulka maaragtay oo maaragtay xoolaha daaqooda iyo maaragtay ku fiican oo webida shishidiisa jira iyo dhulkan sufe oo maaragtay soo xiga dhankan iyo number conton soo xiga ayay isku xirtaa waxay kale isku xirtaa magaalooyinka waaweyn ee caanka ku ah beeraha maaragtay dalka soomaaliya afgooye iyo awdheegle isku xirtaa marka waa marin muhiim u ah waaye ee maaragtay kooxdaasi waxaana dhihi karnaa mid kamid ah mari marinadoodii waaweynaa oo muhiimka ahaa ay waayeen ayaan dhihi karnaa waa tahay cabdifataax arrimahan la xiriira dhinaca maamulka deegaanadan hadda dowladda ay ku guulaysatay in ay xarakada shabaab maleeshiyaadkeeda ay ka saarto wax maamula oo gobolkaasi ka dhisnaa oo ay ku xirnaayeen amaba maamul cusub ee la rabo hadda in la dhiso bal arrimahaasna maxaad ka og tahay
horta dhanka maamulada systemkaasi kulley anaga maamul ahaan waan naga sareeya maaragtay dowlad goboleedka naga sii sareysa oo macnaha systemkaasi maaragtay ayaga ka wardhowreynaa laakiinse maamul hore meesha u magacawnay ayaa jira oona maaragtay kulley hadeertaan haddeer waa ogta adduunyadu gaab ma jiro ilaa qofka hadii xataa xil laga qaado ilaa qof kastalo xilkaas la wareegay uu imaado inuu sii shaqeeyo waa waxa iska maaragtay daruuri ah maxaa la yihahday dhankan hadda awdheegle iyo hawsheeda waxa weeyaan waxaa hadda maaragtay meeshaasi hawshaasi ku jira oo maaragtay markii oo madaxda soomaaliyeed dowladda federaalka tiri war ciidan soomaaliyeed oo aan amisom la soconin oo waxaan rabnaa awdheegle xoreeye war yaa jenraal ahoo gacanta taagi kara oo maaragtay awdheegle iyo beriire iyo maaragtay sabiib iyo caanoole iyo mareeri ka saari kara kooxda shabaab markii la yiri qof taaga gacanta markii la waasay nagu maqaalaha ah waxaa gacanta taagay jenraal shegow jenraal shegow waan qiyaasayaa inaa maaragtay wax badan ka garanaysid waana jalanka hadda hogaaminhaya hawshan asaga iyo saraakiil ka tirsan maaragtay ciidanka commandooska ee danab marka waxa weeyaan dadkana run ahaantii aad bay isu dhaweynayaan because ciidanka u wato waxaa u badan ciidan kasoo jeeda gobolka shabeellaha hoose iyo gobollo kale maaragtay u dhadhow marka soomaalidu waa taqaanaa meelo qaarkood maaragtay dhaqamada dad waa beeraley dad waa xoololey xoolaha sii kala duwan oo maaragtay kala ah maxaa la yidhaha maaragtay geelka iyo lo-da iyo ariga iyo sidaas lamida iyo maaragtay iyo wixii kale oo maaragtay oo sida dameeraha iyo waxaan raaci karo marka dadku way way maaragtay way ku kala duwan yihiin dhaqamada meelaha qaarkood marka waxaad dhici karto dadna waa maaragtay waxay u baahan yihiin si tartiiba iyo deganaan iyo wanaag iyo moogtahay qool layin in lagula dhaqmo dadna waxaad dhici karto inay aada adag yihiin meelo qaarkood aqadaag iyo moogtahay lagala yimid marka wixii hore maarata wax badan baa laga bedelay sida hadda ii muuqata mar haddii jambaal sheegay inuu socdo oo beriba caaw uu ku sugan yahay maaragtay oo xali ah maaragtay beriba inuu isla wada joogay oo maxaa la yidhahdaye oo meesha soogalka ku jiray ciidanka commandoska oo ayagana maaragtay run ahaantii qaybta beledoogle oo ka qaadanayo gacan libax leh oo run ahaantiina muujiyey waxaan la filaynin oo qof soomaaliyeed uusan aamini karin muujiyey run ahaantii waxaan dhihi karnaa hawshaasi waxay ku socotaa sidii madaxda ugu talagashay si ka fiican aan dhihi karnaabo si xataa maaragtay loogu talagalay si ka fiican ayay ku socotaa ayaan dhihi karnaa haddaysan hadda kadib wax naga halaabin saraakiishana waxaa ugu baaqeynaa insha allah waa rajeynayna ayagana maaragtay adduunyadu waa hal tuula waay maanta in warkan lagu gaari doono saraakiisha waxaan u baaqeynaa midka xun oo askarta ku jira ha la qabto oo maaragtay shacabka ha laga qabto ha laga maaragtay shacabka celiyo waa ognaha askarta inaysan wada xumeyn laakiinse mogta shaqshaqsi xun ama askar xun ah ku jira oo laga yaabo inuu u barto isbaara iyo tuuganimo iyo maaragtay kufsi wax u bartaa laga yaabaa laakiinse kuwa noocaas oo kale ha laga celiyo shacabka laga hor istaago sida hadda wax u socdaan waa ammaanaynaa aad baan usoo dhaweynayna haddii wax kala dhaxaana anaga saraakiisha waa ushugina waa saraakiishanada dowladda waa dowladamada shacabkeena soomaaliyeed oo weliba anaga deegaan ahaan deegaanadan inaan kasoo jeedno gobolka shabeellaha hoose nalagu xaqliyo mar rabno dadkaani maaragtay duruufaha kala duwan soo maray ilaa iyo gumeysigi talyaanigii ilaa iyo dowlado maaragtay inay u yimaadaan canshuuraha ka gurta maahine aysan helin inay maaragtay adeegyada bulshada wax badan inay uqabato maaragtay laga helin maxaa la yidhaahdaye inta badanna maaragtay dhulku yaha dhul barwaaqo ah laakiinse fursadaasi weli aysan usaamixin dadkaasi inay maaragtay wax soo saar xoog lay sameeyaan waxaan rajeynaynaa insha allah haddi in loo qaco loo dhaqaaqo wixii horena ee noqotay maaragtay war maaragtay maxaa lahaa wixii tegay digsimaad ma lehe aa hore u dhaqaaqno waa tahay guddoomiye cabdifataaxow dabcan hadalka sidaad u dhigtay waxyaalaha haatan oo aad maaragtay dhegeystayaasha aad aad ogala hadasho ood ka qancisa waxaa ka mid ah in ciidamada haatan socda ayaan noqon doonin kuwii hore lagu yaqaanay ee degmooyinka kolkay xoreeyaan kadibna isbaarada dhigan jira ayaan ahayn oo ciidamo deegaan ah bal dhinaca kale waxaa la weydiin karaa su-aal ah awdheegle oo berida laga xoreeyo torotorow ay weli fadhiyaan janaalena dadkii ay fadhiyaan qoryooley xaaladeeda ilaahay og yahay number konton waxa ka socda aan wada ognahay maxay soo kordhin kartaa arrinka
cabdicasiis walaalkey waa mahadsan tahay horta dhankan istaraatiijiyada qaab ahaan markii la firiyo qaabka dhulka u samaysan yahay oo macnaha oo magaalooyinka iyo tuulooyinka isugu xiran yihiin hadda markii berida la qabto macnaheedu waxay lamid tahay boqolkiiba toddobaatan ilaa iyo sideetan culeyskii saarnay number conton waa ka degay lamid tahay markii galweyn la tagay daraad waa ogtahay in galweyn la tagay galweyn markii la tagay waxaa ayadana culeyska ka ka fududaaday qeybo ka mid ah qoryooley qeybo ka mid ah buulamareer qeybo ka mid ah maxaa la yihahdaa salambood iyo iyo iyo danow iyo dalbiyaango iyo dhulkaasoo dhan ilaa ijeedey iyo maaragtay iyo iyo ilaa i mushaare dhulkaasoo dhan culeyska waa ka fududaaday biko jidka ugu weyna ay ku imaanayen ilaa ay kunyabarow ay ka imaanayen oo midna qarsijeex ah midna jidka weyn ah waa la degay marka ciidankaa jooga halkan hadda culeys kalaa la fududeeyey marka waxa waaye soomaalidu waa mahmahdaayo khaasatan dadka muqdisho ku nool oo maaragtay reer muqdishoaliga waxay yidhahdaan canjeero si kula koreysaa loo qaadaa marka waxa waaye culeysyadu hadda si yihiin shalay galweyn baa u darneed waa la qaaday beriire iyo owdhowla kuxig waa la qaadayaa sida aan sheegta waaye owdhow meesha la yidhahdo torotorow culeys aan caadi ahayn waaye aada loo fahmi karaa hawsheedna ma aha in laga jiifa ma aha ayadan waa rajeynaynaa iyada iyo janaalaba inaan laga jiifan doonin iyo qoryooley weliba maaragtay laga dega laga dego dhanka kale ee magaalada oo ayadana maaragtay gudaha magaalada la soo geliyo marka waa rajeynaynaa hawshaas oo dhan in maaragtay la qabto kulley in la fadhiyo ilama aha laakiinse waxaan rajeynayaa maalinba culeys iyo qodaxbaa siidmaysa marka waxa waaye salaartii midii maarata mid maarata qofka furtada kaga taale iyo midii isha kaga taale uu yiri bal tan isha si augu talo maaragtay wanaagsano oo talo wanaagsan iyo sida habka ugu dhow loo bixi karo maaragtay aan u bixino oo intii futuhasta laiga siibaayo dambarada laiga siibaayo aan fariistaa waay markaas taas un bay maraysa cabdicasiisow hadda ciidanka hadda kadib wax laga bedeli doonin laakin sida hadda ku socoto baa ammaaneyna anaga waxa weeyaan maaragtay hada waa waxbaa la bedeli karaa waxbaa si noqon kara taas hadda anagu markaas marxaladeed unbaa ka hadli karnaa laakiin marxalada hadda ay ku socotay sida wax hadda lagu wado waxaan dhihi karnaa sida ugu maxquulsano soomaaliya in lagu dhaqa ay ku wanaagsan tahay waay because maaragtay dhaqamada iyo dadka iyo kulli waa is wada yaqaanaan teeri kale deegaankan kasoo qaad hadda kasoo qaad haddii wiil maanta beriida ugash inta la wado lageegaalkacay nabad ka sug la yiraahdo waxaa dhici karta kan edagarada wado ka xumaan ka wada kan ardaalka inaysan kala garanayna dhici karto sidaasi lamid ah wiil gaalkacyo jooga marka lasoo wado oo la keeno maxaa la yirahdaa beriida la keenane waxaa dhici karta kan xun iyo kan fiican inuusan kala garanaynin kan shabaabka kan shabaabka inuusan kala garanaynin baa laga yaabaa laakiinse wiilka reer shabeellaha hoose ah oo anba walaweyn ka imaaday amba ka imaaday abgooye amba ka imaaday marko amba ka imaaday maxaa la yidhahda meelaha dowdow ka imaaday kale oo gobolka ama qoryola ka yimid waxaa dhici karta beriri waa waa ileen ganacsigiya isku wada xiran gaariya isku wada xiran maxaa la yidhahdaa xooliya isku wada xiran waa la iswada yaqaanaa waxaa dhici karta qaar kamida inuu tuulooyinkaba maaragtay inuu aabo maarata madaxaas leeyahay oo maaragtay tuulooyinka ama dhowr magaalo uu kala degan yaha dhici karto dadka waa la iswada yaqaanaa marka waa fududahay si uu amnigu usug lahay way fududahay waxa markastan aan ku doodayna waxay tahay war wiilka meesha jooga ayaa ka fudud inuu amniga sugo kan laga keenayo gobolada macna kale ka imaanayo maaha inaa gobolada kale ficiyaan oo soomaaliyeed laakiin sida ugu dhow amniga lagu sugi karo hadda ka horna tijaabada la sameeyey waa og tahay waana lagu guuldareystay si hadda kahor la geeyey ahayd dhalinyaro oo ciidan maaragtay soomaaliyeed ah oo gobolada maaragtay gobolshada shabeellaha dhexe maaragtay kasoo jeedo meesha markay yimaadeen waawad amnigu waa sugi waayen marka dambe habeenimo ayagu maaragtay noolnool in la qabsay qaarkood la beriyey waa og tahay marka taas maxaa keenta fasilkaas maxaa keena waa waa isweydiinaya waxaa keena kan shabaab ay kan shabaabkeen ma kala garanayaan nin walba maaragtay yaanbu usoo qaadanaya abu maaragtay waa waa dagaya ma ogaada dadkaani maaragtay ma yaqaanaan because gobol kale uu fog waxa laga yaaba shan boqol ama afar boqol ama lix boqol ama kun kilomitar inuu ka yimid a dhici karto maba yaqaano wixii amniga laga sugi lahay marka meesha amxaara ma joogto dadka loola dagaalama waa dad soomaaliyeed kugu midib ah kugu diin ah kugu af ah oo masaajid kugula tukanaya oo maxaa la yidhahda maqaayad wax kaala cunaya oo jidka kula maraya oo beerta dhinac kaala falanaya oo maaragtay xoolaad wax kaala raacanaya oo maaragtay gaadiidka dhinac kaala saaran waa dadka noocaas waa dadka hadda maanta la rabo inuu amniga laga sugo soomaaliya hadda wajahada kuwaad marka aan ka hadalno dadka noocaasna waxaa amniga ka sugi kara ninka beerta la falanayo ninka u dhow oo yaqaano ayaa ka sugi karo maahir haddii la yidhaha nin meel fog ka imaaday hadda maaragtay inta dhinacna beerta kala fashaan ama dhinacna maaragtay xoolaha kala raacdaan dhinacna maaragtay intaad kula tukadaan ba haddana habeenkii haddana inta kuusoo gurguurtaan ku gareynayaan marka waxa weeye waa in la gartaa weye dhibaatada soomaaliya ka jirta waa in maaragtay la gartaa weye hadda meelo badan oo amni darro ah waa qiyaasi kartaa hadda haddii wiilka ku nool maxaa la yidhaha barawe inta labaad la yidhaha goosaasha amniga ka sug waxaa dhici karta inuu suuragal isan ahayn macnaha ma aha in maaragtay lagu wada wax kale lagu wada maaha in la xumaynahayo maaha laakiinse inaysan reer boosaasood isan kala aqoonaa dhici karta waa inuu fursad helaa toban sano ama labaatan sano inuu ku dhex noolaaso kan xun iyo kan fiican kan shabaabka kaa dheheen u kala barto waa tahay guddoomiye guddoomiye boosaasoodka in la qoro oo ayaga ciidan laga dhigo guddoomiye dabcan dad badan oo ku nool deegaanada hadda aad rabtaan in aad xoraysaan ayaa waxay isweydiinayaan su-aal ah deegaankan horey waa loo xoreeyey way ku soo noqdeen shabaab waxayna dhibaateeyeen dadka deegaanka ayagoo markaasi sheegaya in ay la shaqeeyeen xilligii dowladda meesha ay gacanta ku dhigtay marka hadda dadka deegaanka maxaad ku dhiirigelinaysaan in ciidamada hadda qabtay deegaanada kuwa kalena ku sii socdo ayaan ka soo noqon doonin howlgalkooda horta waxaa la yidhaahdaa maogtahay mar kastaba ciidanku siduu hadda waxa u qorsheysta iyo culeedkeysa ayuu miisaamaa anagu kulley boqolkiiba boqol ma dhihi karan laakiin waxaa hubnaa boqolkiiba inta in badan percentage ugu badan ciidanku inuu howlgalka kusii soconaayo taasna dowladda ilaa iyo madaxweynaha dowladda federaalka maaragtay iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidamada iyo guud ahaanba maaragtay lasoo wada qorsheeyey hawshana kan hool aan laga hatanayna hadba maaragtay tartiib tartiib maalinba tallaabo la qaadayo tijaabana waa ciidanka soomaaliyeed oo la rabo dalka inuu amnigiisa la wareego ma garatay waa tahay waan gebagabeynaynaa wararka hadda soo dhacaya waxay leeyihiin afgooya ayaa qarax ka dhacay warkaas maxaad ka ogtahay wallahi kulley hadda dalka soomaaliyeed meel kasta ama maaragta wax waa ka dhici karaan soomaaliya keliyana ma aha adduunyada markii maaragta teknolojiyadana sii qaydaysatay waxaa batay waa ogtahay siyalan sidaa batay qarax meel ka dhaco gaari dad la jiirsiiyo nin maaragtay rasaaida kori qaato dad jaamacad ama maxaa la yidhahdaa meel ku jiray uu maaragta laayo waxaas o dhan waa iska dhici karaan waana kulleyna soo gaartay in qarax dhacay laakiin riboodkeeda oo dhamaystiran dhaawac haddii jiro haddii dhimasho jiro iyo qofki geystay ama dadki geystayba intaas haddeertaan kulley ciidanka riboodkaasi ka war sugaynaa kulley waxaan rajeynaynaa nuska sax soo socda ribood dhamaystiran baa laga helayaa ma garatay aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cabdulle guddoomiye ku-xigeenka dhaqaalaha ee gobolka shabeellada hoose maamulkiisa waan kaaga mahad celinaynaa cabdifataax waa mahadsantihiin dhammaantiin shacabweynaha ku noolna waxaan leeyahay dalkaada aad joogtid dhammaantiinaba walaalayaal dalkan waa dalkiini waa dalkiini hooyo waa dalka qof kastaba marka ugu dambayso uu imaan doono waaye waxaan leeyahay walaalayaal ilmahana ku dadaala xagga diinta iyo akhlaaqda iyo aqoonta maadiga iyo mid maaragtay diinigaba intaba ku dadaala marka insha allah waxaan rajeynayna annagana in dalka soomaaliyeed aynu kusoo dhoweyno maalin kamid ah maalmaha waxaan ku faraxsannahay inaan maalin maalmaha kamid ah aan noqoteen dadkii badbaadinaya dadka gudaha ku nool waxaa jiri jirtay toban sano labaatan sano ka hor qof dibadda aan loo jirin inuusan diin weli jirin because waddanka shaqa ma jirin dowlad ma jirin wax dhan oo dhaqdhaqaaq ah ma jirin alxamdulillah maanta waddanka waa isbedelay ninkana qayb ka qaata idin dhihi lahaa walaalayaal qabiilka iyo waxyaabaha macnaha lahayn oo maaragtay dadka soomaaliyeed dhibaateeyey iyo maaragtay waxyaabaha yaryar oo maaragtay oo oo aan ku kala duwannahay waxaa ka badan waxyaabaha inta badan aan ka midaysanaha ka badan oo afku kamid yahay diintu kamid tahay oo maaragtay oo aan isugu dhownaha hadda xataa laga midaysanayn aan isugu dhownaha la iska fahmayo maanta qofkii maydhasi dhaho iyo qofkii maxaa dhahdi dhaho iyo qofkii rayarsi dhahoba waa la iswada fahmi meel un baa loo wada jeedaa walaalayaal waxaan leeyahay waxaan ka midaysanahay ka weyn ama ka badan waxaan ku kala duwannahay marka waxaan maaragtay maydarka ku wada nahay oo aan isku midaysanahay aan isku wada raacno aana xoojisanno waa mahadsantihin aad iyo aad ayaad u mahadsantahay ayaynu mar kale leenahay cabdifataax cabdille guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose